waana wax fiican inayna dhalan iyagoo xididdadaasi oo dhan ayna weli diyaar ahayn. Mid kasta oo inaga mid ah wuxuu u baahan yahay inuu ku dhiso maskaxdiisa, xirfadaha iyo awoodaha cayiman ee aynu isticmaali doono nolosheena oo dhan. Mid kasta oo inaga mid ah wuxuu u baahan yahay inuu ku hadlo afkiisa hooyo, si uu u dhiso xirfado gaar ah laga bilaabo ciyaarista kubbadda kolayga ilaa samaynta muusigga. Mar kasta oo aynu baranno wax cusub, waxaynu xoojinaa, qaabaynaa ama samaynaa isku xidhyo cusub oo u dhexeeya maskaxdeena. Maskaxdeennu waxay ku samayn kartaa isbeddello isku xidhyada oo u dhexeeya niyooroonnada nolosheena oo dhan. Saynabisyada qaarkood waa xoogaystaan, halka isku xidhyada aan la isticmaalin mararka qaar ay yaraadaan ama meesha laga saaro. Qaabkan ayay maskaxdeennu si joogto ah wax ula qabsataa. Waa mid u dabacsan bey'adeena isbeddelka badan. Inta badan ee aad isticmaasho isku xidhyo gaar ah maskaxdaada, waa mar kasta oo ay sii xoogaystaan. Tusaale ahaan, inta badan ee aad dabaqdo hadalka luqad labaad, waa mar kasta oo ay kuu fududaato. Maskaxdaada dhexdeeda, shabakyo cusub oo isku xidh ayaa si joogto ah u samaysma, oona sii xoogaysanaya.